assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal ku soo dhowaada waa xubinteenni murtida maanta waana xubinta murtida maanta ee aalaa baan halkan ka soo jeediya anigoo ah cabdinaasir axmed barkhadle xubinteenni murtida maantana idamka eebe waxaan kusoo qaadanaynaa sheekooyinkeenni taxanaha ahaa qayb ka mid ah waxaa la yidhi waxaa jiray nin waalid addeec ah oo aabbihii baari u ahaa maalinkii dambe ayaa waxaa dhacday niman walaalihii ah markii aabbihii geeriyooday ayay dhaxal isku qabsadeen markay dhaxalkii isku qabsadeen ayuu wuxuu yidhi haddaadba dhaxalkii aad isjeclaysiiseen waaban idiin daayee qaata aniga ilaahay baa wax meel kale iga siine aabeheenoo dhintay dhaxalkiisi intaan isku layn lahayn qaata wuu isaga tegey islaanna wuu qabay habeenkii dambe isagoo hurda ayuu riyooday xag ilaahay ayaa wax looga sheegay waxaa lagu yidhi meel hiblo tagae boqol shilin ama boqol lacaga yaa kuu taallee ka qaado markaasuu yidhi boqolku boqol barakaysan ma yah mayaa layidhi baraka ma laha ma rabuu yidhi waxaana laga yaabaa qoyskaa inuu bakhtigu xalaal u ahaa oo ayna waxba gacanta ugu jirin ama ayna xoola haysanin subaxiibuu islaantii u sheegay oo yidhi boqol baa la ii sheegay dar ilaahay la iiga sheegay waxaana la yidhi baraka kuma jirto markaasay tidhi oo bakhtigaaba noo xalaal eh warrag soo qaado boqolka wax waalan baa tahay noo soo qaado lacagta niyo hanugu laynin gaajada markaasuu yidhi maya barako kuma jirto sida la ii sheegay wuu iska joogay habeenkii dambe ayuu seexday haddana sidii oo kaleento ayaa riyo wax loogu sheego waxaa la yidhi orod toban baa meel hiblo taallee ka qaado markaasuu yidhi baraka ma leedahay tobanku saa la yidhi maya wax barako oo ku jirta ma laha markaasuu yidhi maya lagama yaabano waan qadi karaa waxaan barako lahayn ma rabo haye subaxiibay islaantii tidhi war xalay maxaa dareentay markaasuu yidhi saasaa la yidhiyo barako ma laha la yidhi anna waa iska daayey markaasay xamaankeedii iyo suxuunteedii yay urursato waxay tidhi waa man cadhoon haya naa bal iska joog bal caawa keliya ii dulqaado wuxuu ku baryay inay caawa keliya u dulqaadato sidii oo kaleento amiin saddexaadkii ayuu seexday markaasa waxaa lagu yidhi meel hebla shilin baa yaallee soo qaado markaasuu yidhi baraka ma leeyahay saa la yidhahaa waa shilin barakaysane orod soo qaado wuu iska tegey aroortii ayuu soo qaatay shilinkii oo meeshii dar ilaahay uga soo qaatay hadduu soo qaatay markuu suuqa soo dhex maray ayuu wuxuu arkay nin laba xabo oo kalluun ah aroortii hore badda ku kallahay oo soo qabsaday oo labadii xabo wada markaasuu yidhi waryaah kaalay iga iibi labadan xabo siyo waa meeqa siyo waa hal shilin halkii shilin buu labadii xabo ka siistay islaantuu u geeyey markaasuu yidhi hoo noo kari hadday jeexdayba malaygii oo saa u jeexdayba calooshiisa cambar baaba ku jira intaa la eg oo gacan muggeed la eg waa malay weyn oo alaabo fara badan oo dahab iyo cambar iyo alaabo u ka buuxdo waxay tii alaabadanaan ka helay meel buu dhigtay boqor meeshuu isagu joogay haystay ayaa yidhi waxaa loo baahan yahay cambar noocayo noocaa ah ciddii hayse ha keento isagaa geeyey jawaan lacagaha la siiyey kii kale oo intii oo kale laga soo bixiyey ayuu toddobaadkii dambe haddana la yidhi cambar noocaasaa loo baahan yahay aayar buu geeyey jawaan kaleoo lacaguhu qaatay sidaas ayuu ninkii nin barakaysan oo wixiisuna barakaysan yahay nimankii uu waxoodii u daayeyna ay baahanayaal ka yihiin ayuu ku noqday wuxuuna ku helay baarinimada uu waalidkiisa u baarinimo falahayey iyo samirka wanaagsan ee uu dar ilaahay u samray iyo barakada eebe ee uu raadiyey inaad lacag fara badan hesho muhiim ma aha laakiin waxaa muhiim ah inaad wax yaroo barakaysan oo aad ku iimaan qabto oo xag ilaahay iyo xag adduunba ka barakaysan inaad hesho taa ayaa muhiim kuu ah haddii aad nool nool oo adduun jooga tahay weligaa ha isku hamboorinin wax aan laga yaaba inay riba ku jirto ama ayna baraka ku jirin ama boob ku jiro ama dad baahan aad ka dhacday inaad aad iyo aad xoogga u saarto ama aad nacfi moodaayey aad iyo aad wax macno ahoo ku jira ma lahan ilaahay irsaaqad xalaalaho khayr qabtoo barakaysan isii ayaa lagu ducaystaa taa ayaana ah midda khayrka iyo barakada badan leh ee dhanka nolosha u fiican amaba ku anfici lahayd haddii aad qof noola ad tahay ma ahan inaad dhahdo afkaa ii jeexan oo wax alla waxaad aragtaba aad hambato iyo waxaanu aniga ima dhaafaan taa iyadaana mid loo baahan yahay ma ahan sababtoo ah waxa barakaysani wuu ku anfacayaa laakiin waxaan baraka lahayn ama booli ah ama aad boob ku keentay iyo dhac ama dad baahan aad ka qaadatay waxaad ka faa'iidayso ma lahan taasoo digniin inooga ah inaan waxaan cunaan rabaayey keliya inaan la dhihin ee loo baahan yahay waxa aad raadinayso inaad dhahdo ilaah wax barakaysan ka dhig mahmaahda maanta ee aan kusoo qaadanayno xubinteenna murtida maanta ciidamka eebe waxaan dhahaynaa doqoni carar bay garataaye bal istaag ma dareento doqoni carar way garataaye bal istaag ma dareento